bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin runtaa wartigeek wala haytay yoonkii maylaraay arare sanadguuridie saydalsay tumii sideedii tumii sideedanaad adu sanad guuridii toban iyo sideedanaad waay macnaha qobada jarnay laakiin baydhowka qobada jari laakiin keliya mar walba iska taxa jari jiray oo qobada jari abaabulaayaa kamid ahay anigi guurow iyo qalinle iyo dad maylaraay badan ahayn iyo bayaadiri laakiin geedkana xamara rooga xoogoo shaqiin rooga markuu anoo ku faa'iidaysado joogitaanka xamar iyo xafladii markiin koray oo xamar ugu qaban iyo nagati walaa ku qayb galay arday jaamacadda jaamacadaha ka jaraan oo banaadir mahay dhammaan maylaraay ardayda dhikadaasi iyo jaamacado shalduwan iyo dad oo waxgarad eh iyo odayaal iyo dhaqamo oo iska jiraan maylaraay qaybaha kala duwan bulshada rayidka eh dadkaasaa ku qayb galay xafladda xafladdii tumiyo sideedaad waaye sanad guuridii toban iyo sideedaad markan kolley una waaba horayn wiinadahoyne taariikhdii walayn ka sheekayaan ay maylaraay walaagii lahamaray mudane xildhibaan mudane xildhibaan idris cabdi dhaktar waliba kumid eta dadkii hanroogi halgan kun dheer waana dhul jiifidi wali inku waramaase markii inka horeyti aas-aaskii ururka aarare meelilika qobodi dadkii iniska koo yimadalaas iqaabkii ururka magaaji haka bahi ha ururka horta wala waayo dadyara iniska saadi marka hore magaaga wala lakabiyay magaalada degmada leero xudur iyo lakabi arare lanka magaaga alif wala haayay professor xiro ahay dadyalal roogi markaas arare dadka abaabulola kumid ahaayeen bonow iyo caliyo marguus iyo shaar guduud iyo iyo haayeen markii damba xarunta rasmiga oo ararada laka aasaasi wala haytay degmada berdaale deegaan leerow jafay yaa laka aasaasi markaas may larahay dad badan ayna isku kooy kabacdi araaredi wala in qaybsantay may leerahay sada aaga shaltaati aago wala waay dhangooga leerahay aago wala leerahay may leerahay dhiila leerahay markii dambana ceeldong habaran wala haytay may leerahay meele xarunta keliya may leerahay markaas abaabulka dagaalka ku bahaa iyo hayti araare marku xoojiye wala in badanaayana dhangoog iyo wala in badanaayana meele leeraw dhiil iyo in badanaayaan saada kuwar qabtaba may leerahay halgankan arareeda halgan kale ku horay jari s d m leeraay s d m na walahay somali democratic movement ama somali digil mirif leh xilligaasna walalin aasaasay baydhabo may leeraay walaha ka duulay oo qobsaday jabhad leerow s d m oo somali patriotic movement leero oo cumar jaswadadi dhibka ku dhihi baydhabo kuwan haysa may leeraay dagaalkii inkuxumayo meeli ka dhihi jabhadda s b m maylaraay s b m walertay jabhad s b m hayna oo jabhadda kale maka jaro korkeerta koonfurta saas daraadee dhibaatooyin badan aka suubiyan dagaal ayoona lakuku saaray kabacdi walaha weeraray baydhabo haddana maylaraay ururkii s n a leraay oo u s c s n a dii ha weerareen qobsadeen kahor laakiin intii u s c s n a lahayn weerarna walaha weeraray s n f yaha weerareen snfta beledka sagaal bilood oo kale haysati waa markii inku xumayti orriunka maylarahay dadka digili marifle dhulsho dhibaato ka dhiidiyahayti dhammaan dadka koonfur galbeed degan dhan oo qabaa'ilo shalduune wala dhacay maylarahay wala la dhacay hantidii alla ku dhacay dada la dhamaay baka baadiin bahen bakaarogye la gubi waa xilligii inku xumayto way musiibadii inku xumayto oo dhiidiyahayti wakti jeelatiyan insha allah wal xusee waa markii baydhul limbi madiinatu lmowt limbiya hayti oo dad badan ka dhamaaday
arintaasaaweydi wali faday inaan kaweydii su-aale araare markii la dhisi oo degmada berdaale aasaaskii iyo hore laka dhisi haabar xaruntiya nagati dhowr aaglan shalqiibi jabhadeyntii ururka r r a bilaawati dagaalo badan ha galeen dagaaladii inku xumaayay oo arare markii hagali oo reg badan niya kuwaiti dagaaladani eed inkule anka qareeray oo geeka la xusi karo si jiilka dambe un ogaada dhulkun geeka nabadiyo kahaysadaan inaysa kaan dhimidi la ero karo oo geeka la xusi karo koo ilama may kumid tahay
horta kin waramay jawaabaha kin wede s d m ta ka bacdi araredii markii koyti arare iyo s d m ta dhati oo laka jiray markii s n f s n f t markii wadanka maylera xiliyan ku xumay ahaytay bakaaro dadka luqu dhacay tuulooyinka deegaanadaas aadayan dadki wal dhamaayo waa marka inka dhimasho badanaaynu saddex boqol oo kun oo qofa ka dhimatay nineteen ninety one ki ilaa nineteen ninety two gi waa one years gudaheeda dadka ka dhamaadeen walaka ka dhamaadeena hantidii oo la dhacay bakaarajoo la dhacay xoolajoo la dhamaayay waa markii ninku xumaytiyo walaleray dadkun ma dhamaado dadkiinka tira badan soomaaliya xabad may ka dhamaayo koro may laraay hantida bakaaro hay ku gubay hunguriga may laraay hay ku gubay may laraay xoolona may laraay hay ku dhamaayo leeri kabacdi s d m yo may laraay aasaasantay s d m taaka jaryan eel doonga roogi s d m ti markii laha kubahi unoo saasatay haddana wadankii may laraay la qobday kabacdi haddana ula kooyay urur u s c s n l erow kabacdi ti arare maylarai la aasaasay ahayti oo jafay laka aasaasay markun walakin sheegay dagaalo badan a dhiyi online kooba korna dagaal oo xudurka dhiyi oo dad badan ka dhamaaden ajar maylarai oo waana markii dambana lakugu guulaysaday nimankii dagaalada baydhabo ilaa lixda sideed jeera baydhabo laha weerari sana kawarqaba dagaalo badan oo beledka sideed jeera laha weerari oo ururka ha weerari waana harahaya jartii lixdii sideedii dagaal dhowr jeera magaalada galanteen ha galli markun yoona gurmuda xamar ha ku helaayan markii dambena ku guulaysin walku rooyi laakiin nimankaas wala suubiyan yoona xasuuqa suubiyan saada kuwar qabta lixdan qof oo kale mayleraya wala jarta intii dad laha ku qobaday dhiigii lakumiiradi kabacdi la dili dad daynuuna iyo dhulkun laha ku qobaday baydhabo baar lagu baxsi agtiya la sheeni mayleraya meeli laka diliya jarta dad xudur wala jara mayleraaya minkiyooka jaran laka gubiya jarta dad ceelan laka ridiya jaran dad wala jarana maylaraay baabur inti lakihiri lugo lakakuhiri oo maylaraay cabdibalyaalay lakihiri maylaraay yoo nool saasay lakadili walla sheego kormee arare walaagasaa ku danqati saas daraadiya cadowki isku qobati wadanjee qobsati dagaaladii inku xumaay iyo kumid haayeen wala kumidhaayay dhangognu rogniyo xasuusanay iyo weerar wala lahaniqaaday lama aaga laha kushalgalay madaafiicdi goobta lahaniqaadadi hoobiyaala laha qaadadi dhangooga laha weerari ha galo waayan hataa markaas wala ku gubnay baaburo badan technic laku gubi bebe laku gubi wala dareemay maalintaas hiraabti dagaalkii bilawdi ilaa laku deeray tuma ilaa masac oo maqribkii dagaalkii dareer oo nimankun hanin galo waayan wala xasuusanaa dad or rooga habaal barbaara dad rooga bootis roobay guduudo baanow idaala shabeelow dadka kajari dhan oo tuulooyinka shalduwnay abdurug eedin gaalbeel in dadweynihii joogta madaaficdoona niwada dagaalka ni dareer soormeelilaha ku karyan ninsheeni kastay dadka sidana soo duwanaayeen waa soormeelilaha ka kari i caanan ninsheeni hunguril ninsheeni barke hiraabti dagaalkii una galnaya maqribkii dareeri markun ku adkaani haningalo waayeen dagaalkii ni eed in doranay kaasahay sidaas oo kale dhiilna sida kuwar qabta dhowr jeera laha weerari maylaraay dad badan naftiyo ku huri saada aragaas dadkii arareeda dadkii shan iyo lixdan iyo kowdan xildhibaan oo wadanka hadda maylaraay dowladda dhexe ka jare dadkii shan ahayn awal awood qaybsiga uuna maylaraay pointy five ha ka hayn walba ma hela jarna xilligii siyaad bare generaal lama wasiire haysani generaal hallayl haysadi dadna qabiilo wala haysadeena maylaraay labaatamiyey generaal labaatamiyey wasiir marka walakiin sheegay dadkii awood qaybsigaas shani arareedaas ahaayeen dadku maankun ee ka dhimatay waryarakin sheege ciyaalshu hadda may kuwarqaba dadkii ka dhamaaday oo kumaankun eh iyo ka dhimadeen arrintaas intii wadanjoo difaacan iyo in dhamaadeen badanaa dadkii oo aasaasay kulli dhamaadeen dadkii taliyaasha haay oo abaanduuliyaasha haay ciidamada haysaday dadkii dagaalamaay badanaa dhamaadeen dadyaraa ku heri markuun walala fadaayay xaflado meel kasta deegaanada koonfur galbeed intay ku dhiyaan geedka un waa markay korayta un xamar ku qabanayo xildhibaane xildhibaane xilligii dowladii qabiilka ka dhisanayt ee salbalaari aha kaduulaashi beledkun baydhabo weliba wadatay ciidamo idin tiro badan iyo weliba saanad military oo markaasyo ku helaayeen sidii dowladii dhiiday ee kacaankii libiya oo kale maxamed alkadaasi hogaamiyay iyo dowladda eritrea r r a markii la aasaasi kubacdi weli ka dagaalamaasay ciidamo inventory e inta badan hubka iyo saanadiyaan intay ku hela jartay
horta haddaana kin warama maylaraay dadkii ooska taladeen wala ana oga maylaraay wala qoro jarnay dadkii oo maylaraay ciidankaas intiisu meelin roogi dada gaal jay la aamay gaal hiya la aamay gaali la aamay qabaa'ilo kumid e saddex boqol iyo konton neef geele qabaa'ilo wala laku aamay laba boqol qabaa'ilo qoranoon dadkii oodka taladaayan dadkuna walaa sidaad kuwar qabto mayle raaye xataa oromo la jarti markuna baydhawu qabsadaani oromo la jarti dad libisaasoo kale taakuleen ku helaayan technically una qobani oo garantaanku qobani xataa walaan diidan ciidanka in la wadado technically markaas walgubaayba xaaladda markaas teeginaytay marka technic haddii kole waayo dadka qof kasta wala faday ushaqaadaba gubaaniba una technic badan ha gubni oo galantaan ha gale baaba jadiid ee galantaan ha galni gubni sababahasna walahaya un maylaraay infantrygi maylaraay kuguulaysani weerara hayni yoona difaac ahaayan markii dambe wadanka walku saari markun walayn sheegay hadda oo dhibaatada inkadaran ya jeerto wala waa jiriteedya hirin tuuli tuulin gudubaas malle baydhaw arminaseedo mayla raayo dadka diyaarada la saaro ay boqol dollar e awoodiyo ma e baydhaw iyo shabeellada hoose qofkii fadowsaas oo kale bakooltada kawar qabta degmooyinka xudur wala waa tuuli tuulin gudubaas malle weejintaas oo kale qasadheere diinsoor berdaale markun wala la faday hadda xaalad wala la titeeginyaa un wala geeka ka dhawaaqnay un oo ku faa'iidaysadaan sanad guuradii tumi sideedaad ee aarareedi in qaaraan una suubino oo mayle raayi ciidan laka dhisa koonfur galbeed ciidanshee dhaqaalo badan kilikabii oo jikun furan unoo lakaaladaana mayle raayi maamulka koonfur galbeed mayle raayi in la kaalmay ciidamadaas ciidanka bili qof kasta wala lasii koro laba boqol dollar daladana dibadda jari ilaa maraykan ka seedi ha kula hadali in mayle raayi dhaqaalo la abuuro marke ilaahay koobsoy didkun oo baydhawo xamar maalin walba bilaanga la kuqubsadee marka arinka dhib badan haytay oo ana arin arin ana la yaabi wala haytay bilaan ya maylaraay war maxan safinti la geliyay maylaraay bilaanti oo safrka jarti habar kumida waleertay ariikii caanaha siiye oo baabuurka caasiga saaray unag yariiskoo yar dhali oo markaas maylaraay umala kula bati iyo waleertay caanaha siiye nimankii maleeshiidi bilaanti kubsadaas waleertay unaha kiinsiyaan xabadaafka ku geliyan xaalad eedin xun waay oo qof walba dareemo karo jididkii ciidamo laha tubi oo la kindiidooy raashin inteeda wadankaaskeeda wala la kindiidooya mayla raay in ada deegaankaas ma lahaatee la kindiidooy xaalad adagalanka jara ciidamada una nin dhisin oo koonfur galbeed haddii shan boqol oo ciidan oo jidka layliin xil saara oo qof kasta una noomid eh haadoy xildhibaan haadoy haadoy ganacsato haadoy shirkado baydhow roog lacagto ku aruursadooy haadeen qasaba laku qaadeen jidkaasa laka fure dadka dibadda jara dadka walyarkoos dadka dibadda jarana ha la hadalnay diyaara la-in in jiditee furno wala waayo wal muhiime waaye halgankii lamid ah halgankaas kale oo aarareedi oo kala haay in mayla raay halgan la suubiye dadka wala waaye jidite linfura amni helan walku muhiimsan male markun geedkana wala ku qobanay xafladaas magaalada muqdisho ku qobanay walaan ku qeyb galay arday jaamacadoo dhikadaas qaybo shal duwan bulshada ku qayb galni mayle raay arin oo eedi eed taarikhdi aynu sheekayni walaa aynu bilowna xilligii gumaysiga dhii gumaysiga talyaaniga ingiriiska ku bilowni walaa kijiina xilligii kacaankahay dowladihii ku meelgaarkahay oo cali mahdi cabdiqaasim iyo cabdullaahi yuusuf sheekh shariif iyo walaagas ilaa xasan sheekh ilaa hadii la roogo ha ku sheekayni dhibaatadaas labaatan iyo lixdaas sana jidka loo hirihii way jidkan hirihii mayla raay oo jidko oo mayla raay jiditee kale oo soomaalida eh gobolada kale maamul goboleedyada puntland ay furiyiin jowhar oo jowhartan eh ixamarnatiyo wala waaye stafflaanga la bahoy way ciidamo oo deegaano kale kokooyan jiditeedan hiren shabeellada hoose linhiri baydhow linhiri arrintaas unoo ku faa'iidaysadaan geeka meelaka sheegna wala fadaane dhaqaalo la aruuriyey ciidamadan la dhiirigeliyey oo mayle raay jiditee laka fura xaalada laga laka jara bilaan bilaan fiiri meeli bilaan lakukubsadii aad aragti oo unani la dhalati walaaleen nadhalli bilaantana lakubsadoy adda yuus laayo golol janna leer janna maba galaanaba haddii una bilaantaas oo lakubsadahoy oo maalin walba dad deegaankan hayna kubsadahoy oo jiditeedii hireen unina ka fiirsadaana san janna galooba amin jarnayasere wala lafaday umadowlin halgama geek wali ka eedinaytay unoo gebagabada haagnaqda doona geek wali ka eedinaytay maalintii baydhabo gacanto dhakadhiki saydalsayna lankamaga dari xusya geeka baydhabo hanuuma kumaadna waa wali la erikore maamulka gobana xamarna walka gobadi markuu ma is erikortiya oo maamulna ku jara beledka degmo gobol roogaan iyo dowlad goboleed isiinyo ini baydhabo la xusu waaye maalintii lankamaga dari saydalsay oo fara badan lahan oo geeka andhii waayta hataa ini xaflada kooban laniska koola gobada ma isleewala ogaayay in laqobado galabti tuman sac oo kale in laqobaday haytuan ama laqoban lahaa wararkasti ana ku dheegoy wal qobadi dadkii awalba may la raaye asaasayaashii arare qobadeen may la raaye wal qobdi sani malayo haddii lin qoban kulle ciilad oo dhinaga farsamada lay jaro korta laakiin una geedka xamara ku qobani xafladan wala indhiidaysadii linka talagali markuu anoo ku kufaa'idaysado waraysigaa wala faday shacabkan oo ku nool deegaanadan koonfur galbeed maamul koonfur galbeed dhaqaale saasee mahay la xoojiyey jidite la furo muhiimada ninkuwintaas jidkun in la furo waaye barkee raashin qaaliya kiinka kooye lanki hadda xudur fadow mayleraay diyaaro rehe lanki weydid fadow saasoo kale qasa dheere fadow saasoo kale jidkun bay dhow iyo xamarna maleeshiyaa dareedka ciidankooda isku roogaan dadka la kukubsadee siiba zoonaan leege ilaa adaka kooyasa mayleraay xamar ceelashan adaka kooyasa lan oo xamar ku tabi sifaylan wiilasmi maro kor hantidiya laka dhacohoy bilaantenga la kubsadahoy maylaraay magelkiya beenaad laku durohoy hadda kor wala dhiiday darawal oo bilaanbaha qaado waayo walaa mahin qaado waayo dantiusuleere maylaraay qori afjay maylaraay beena dabada laku geli farxumeen xataa ku dhiidi yalan sheegi markun walaagaas wala waayo dayuusnimo waay in la maylaraay ciidan ahaysan ciidan xoog le ahaysan ciidankan dhiirigelinoy maamul koonfur galbeed hay dhiirigeliyoy jiditeedu hay furoy muhiimada ninkuwiin oo ana fadoy taasu halgankii oo hadda kor una ana markaana maylaraay imbahay maylaraay arin oo maylaraay jabhadana kadarsamay ko s d m ahay ti sababtan i kalifti wala haytay yo ururkan s b m maxamed cumar jees bay dhawa haysad yo waleeray lan s d m sheegado kor inta murugo kor derbiyaalkii s d m hay kutaturay leeray saddex qof oo culumo eh oo culumaa udiin baydhawo la kasow yo sheegiidingeeli masaajidii hakubeen yo bangigii derbishay s d m soomaali digil miriflaka qoran ya niman ciidina waleereen hala tirtiro odayaalkii marada oo qaadadeena goodko inti tirtiraan maya saddexdiina koona est carabka ku tirtiro kan kalena da'da carabka ku tirtiro kan kalena maylaraay macda carabka tirtiroyle odayaalkii xabado korsho la marsi ana meelin dheeraynay roogi ishaayo waayo beemakin sheego markaasa wala gadaday qori sideetan qaar sideetan a gadaday ceeldon o seegay odayaalkii carabka kuwada dhiigen xaalada fiiri meelas lakii deersi dadka culamaa udiinka la deersi waran dad badan oo may la raayo wala la suubiyo wal oo la sheego kormee hal maalin taariikhdaas may xusooy taariikhdii may la raayo oo s n f t oo saddex boqol qofo koo dhimatay ama heliinuna dadka maba heliinaba markun yoolin heliine oo dadkasaas lin xasuuqay s b m xilajena society u s c s n r salbalaarka society haddii dhibaatada adlikadeersiiba hilmaamas geedka una marka una xamarku qabadaani lan una nin sheegna male kun qof oo kale waa invitation jeyni wal yara nin qoy dadku waaba obsadaayan ba kaale war xamarta bahda le xamar dadki kadagaalama jaray an walaalkay ino oo awkay dhali ninka wiinay saalax abtaktar dhagax tuur lanka leeroay wala ka dhimaday meyla dhagax tuurka ee oo taaliis laka dhisi bedki kiikanga kiyaaliyo macnaha xamar baa laka dagaalama jarni faarax banzini dad reewunge oo maylaraay oo badan oo maylaraay reer baydhow laha ku qaadaya dagaalkaas ka jaren markun xamartaba adi isku leh ilaa arbacrabkun balete xamar walku qobada kor meel kasta walku qobada kor wadankaaw kudooda korta saas oo kale wala lafaday dadkii xalay invitationka waraaqada injani haalan xildhibaano ka jaren wala ka jareen dad badan hal qof ninkooyi male ee dadkiiba wadnii laku siibiyo markun wala lafaday hadda dhibaatada ninkuwiin bilaantenga la kubsado jiditeedin noo hirin tuuli tuulin gudibaas male dadkenga baahayn dhammaadahoy walaalayaalow ciidan nin rooga baydhow roogan xudura roogan weejida roogan una maamulka lakaaladaan dhaqaalaha eruuriyey ciidankaas dadka dibada jara iyo dadka gudaha qasab hay saaroy beesahay qaadoy jiditehay ku furay cid iidan mahadsanta kaasna way bahay mudane xildhibaan idriis cabdi dhaktar oo nin ku waramaay sideed iyo toban guuridii ha ku wareegtay markii la aas aasi waana la qobadii beledkun baydhabo urur wiinagii aaraare xildhibaan iidan mahadsanta